maxamed raage waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka isaga iyo dhalinyaro kale oo dhamaystay jaamacadda ayaa hal abuuray firkad fikrad ganacsi oo haatan ay ku shaqaystaan haddaba ayaan sheekh oo ka tirsan v o a ayaa waraysi la yeelatay maxamed raagi oo ah guddoomiyaha shirkadda five i d design waxaan sameeyaa muxuu ahaa caagadeer yaroo dadka jimka jimka taga oo muxuu ahaa biraha qaaqaada daqiiq yaroo la walaaqa cadbaas ay xooga yeeshaan ayaan caagad yaroo u fududaysa sida daqiiqdooda isku walaaqi leed si fiican goordhow cabbaan baan u samaynaa waan gartay waayahay adigu xagga sababtaad u dooratay ganacsiga maxay tahay dee waxaad waxa anugu doortay runtii may no may ahayn markii hore de wax waxyaala anugu arday baan arday arday baan iska hayn markii hore dee waxma waxyaala waxyaalo kalaan ka ayaan ka shaqeynana waxyaalo kalaan wadnay laakiin maalin ayaa inaan innimada midaan isku shaqeyno isaga ayaa biraqaaqaado badanka jimka taga markaa caagadaha hadda suuqa yaala ayaa wuxuu yii miyo caagadaha suuqa muxuuha yaala si fiican uma shaqeeyaan oo si fiican waxuma walaaqaan marka wuxuu yidhi miyow bal muxuu ahaa xaggan aan isku isku dayno oo an aynu bal eegno inaynu wax duwan oo cusub aynu soo saari karno marka saasaan ku bilownay hawshii bal haddaba madeed waxaan xagga ganacsiga ma waxaad jaamacadda ka baratay ba mise ah waxa jaamacaddan ka bartay wey markii hore muxuu ahaa waxaanu hayn shan nin oo dhalinyaraa mar markaas kudu program baan ku jirnay marka anaa waan isku wada yaro waxaan yidhi miyow waxaanu nahay shan nin oo iswada shan dhalinyaro oo iswada yaqaano dee wala maogtay isku interest le so markaa aynu isku imaadno dabeedna bal aanu competitionska marka hore aynu samayno dabeedna macalinkeygii baa noo yimid oo macalinkeygi macalinkeygii baa na yidhi iska daaya competition oo waxaad eegtaan inaad idinku samayn kartaan wax aad suuqa soo dhigtaan oo dadka ka iibisaan ood company dhistaan so markaa saasaan ku bilownay jaamacadda aad ka baxday maxaa la yidhaahdaa dad soomaaliya oo dhalinyaro badan may jirtay oo dhiganaya waxaad adigu dhiganaysay may muxuu ahaa jaamacadda waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ohio state university design programka ana waxaan ku jiray program la yidhaahdo industrial design marka industrial designku waxa weeye waa engineering buu yar dhowya laakin engineering ma aha anagu waxaanu sameynaa waxay dadku isticmaalaan oo dhan kursi ha noqdo saacad ha noqoto miis ha noqdo t v ha noqdo caagada biyo laga cabo ha noqdo marka waxaa la yidhaahdaa waxa ku jira hal abuur hal abuurnimo marka waxaad ka fikiraysaa dhibta badanka dadka ay ay dee maxoogtay ay badanka marka iyagu ay isticmaalayaan wax la sameeyey ay iyagu ka hor yimaadaan ayaad tidhaahdaa balse dadka ugu fududeyn kartaa dhibtan ay dadkan dhibtan dee hortaalla macalinkii baa xitaa macalinkii ayaa yidhi isagu wuxuu dhigi isagu iskuulka wuxuu dhigayey labaatan ama soddon sano marka wuxuu yidhi waxaad ahayd ninkii ugu horeeyay soomaaliga programka soo galay baad ahayd buu yidhi maogta wuxuu weliga maan arkin dee amba soomaalida programka soo gashay marka badanka programka soomaali badan ma mana yaqaanaan mana dee waan gartay marka adigu maxay kula tahay dadka dhalinyarada soomaaliya raba inay bartaan waxaad ad u baratay maxaad ugu maxaa tala ah tala waxa weeye maogta inagu horta waxaan ku yaacnaa dhaktarnimo iyo lawyer iyo iyo engineer mo lakin laakiin muxuu ahaa waxaan anigu aan bartay waxa weeye wallahi wax waddankeena wax aad iyo aad ka bedeli kara because waddanka hadda waddankeenu warshado badan ma laha marka waxaanaad waxaan anigu a bartay maaragtay wax kasta aad samayso warshad buu baahan yahay warshad meel lagu sameeyo ayuu baahan yahay so marka haddii aynu wadankeenu wada warsha warshado badan uu yeesho dee maogtay wadankii baa inoo kori lahaa wadankii baa inoo hagaagi lahaa waxaan ku tali waxaan kula talin lahaa qofka dee qofka raba inuu waxan barto research ku samee waa dee maogtay wax adag wax adagna maaha in dee maogtay wax dee ilaahay dadka badanka dee caqli u lahsiiyo qof kastaba dee waxuu baran karaa maogtay waxaan kula talin lahaa in laisku in badanka laisku daydo laisku wada daydo ma fiicna maogta waana adigu wadadaada wada aad adigu wadda aad adigu dhis aad martaa weye adigu de hadda waad ku dadaaleysaa shaqadaad qabanaysid hadda maxaa maxaa ku xigta maxaad kalaad qabanaysaa hadda horta muxuu aha caagadihii baan isleenahay soo dira inaan caagadaha ku sameynaa marka caagadaha markaan soo dirno dadkii caagadaha naga wada iibsada aan uwada dirno waxa waxaanu isleenahay de insha allah horta companyga muxuu ahaa inu grow gareeyo dee meeshu meel uu meel uu de maaragtay ka noqdo company dee wanaagsan oo la recognize karay ayaan isleey ayaan isleeyahay ge ayaan isleeyahay game og marka dabeedna muxuu ahaa caagad qura ma rabno inaan noqono company caagib qura marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan aanu soo saarno maogtay hadday xitaa noqoto dhar calaamadeeda ku dhegsan amba waxte wax maogtay u dhow dadkan wada ex dadkan exerciseka dadka exerciseka badanka ciyaara haddii ay wax waxyaalaha badan ay isticmaalaan hadday hadday tahay waan iseenahay usoo saaraa laakiin badanka waxaan seenahay sanad sanadkiiba insha allah muxuuha wax cusub soo saara amba ha noqoto caadad amba wax technologya amba aab iyo wax waxay doontaa noqoto sanadkii waxaan leenahay wax soo saara insha allah insha allah waxaan isleeyahay dadka dadkeena waxaan rabaa inaan ufududeeyo muxuu ahaa hadduu qof maaragtay idea amba fikrad uu hayo badanka inagu ma naqaano sidaynu ideaga warqad ugu muxuu ahaa sawirno amba aynu ugu dhigno amba dadka dee ufududeyno dadka dadka aynu ufududeyno say ufahmaan insha allah waxaan isleeyahay meel aad dadka aad u dhigto sida sawiraanta loo sawiro dee haddii aad idea haysid warqadii aad asa warqadii ku qorto markiiba ayaan isleeyahay ufuraaso marka waxa anagi ina kala hadda wadno waxaan isleenahay bishiiba bishiiba muxuu ahaa waxaan duubanaa show baan duubanaa